bismillahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsidayaal barayso faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabnimanku door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinayta dhegaystayaal ra-iisul wasaare rooble oo ku wajahan dalka kenya oo la filaa in la kulamo uhura kenyatta qaar kumida shacabka ku nool magaalada muqdisho aragtiyo ku dhiibida khilaafkan dhehaya xukuumadda iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo hanraabta soomaaliyeed ee ku nool magaalada boosaaso hadhowaay in meeli la kasaara jaadka shakhsiyaadkii keliya handega jari etoobiya lakusheena jari madaxweyne qoorqoor oo la kulmiyey guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya oo sheegay in tili wado qorasho la kadaawa beesada cusub ee shilinka soomaaliga liiska musharaxiinta aqalka sare ee puntland oo si rasmiya lahansaari iyo doctor cali mucu awees oo shacabka soomaaliyeed dhanka baaqinti oo qaadan talaalka covid nneteen oo markale harugaal celiyo akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan ku dar corona hanraabta welib waa haanu hogaamiye kore adduunyada meel kastiyo ku rogaan saasayna weli beertay madaxweynaha tanzaniya iyo kooxda taalibaan oo la wareegtay gacan ku-haynta magaalo cusub oo kayaala waqooyiga afghanistan baalin fayl dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo talaadew taariikhda miilaadiga weliba yagbeegantaa tumanka bilisaga siyeedaad sanadka lamaada kun labaatan koobka intaasay weliba hayna qodobadii warkaana hiraabnimo unkudoor koronay haddana ka dhawada dhugunsidayaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan hiraab fayla dhegaystayaal weliba geekila kuwada in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble uuse safar kaseeda magaalada nairobi ee waddanka kenya kureed markii casuumaad rasmi uuse ka heli madaxweynaha waddankaas safarka maalmo ka hor iyo kukoyti magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda kenya weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadeerse warqad casuumaadda oo kuwada madaxweyne uhura kenyatta kureed markii kuwada hadalan xiriirka lamaada dowladood oo madmadow xoogle ka jari wararka leelahay weliba osheen in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble markii uuse saada nairobi la kulamo doona madaxweyne uhura waana kuwada hadallo doona xoojinta xiriirka lamaada dal arrimaha safarada dhulka iyo safarada irka amniga ganacsiga fiisaha dalkugalka iyo arrimo kale oo qusay lamaada dal safarka magaalada muqdisho socdaalkii magaalada muqdisho kukoyti wasiirka arrimaha dibadda kenya weliba sababtay in khilaaf xoog leh ha dhex gala ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo taasi oo weli xallan ku deerna xukuumadda soomaaliya weliba ee sheegday intii wadda dadaal reed lahankanago xiriirka kenya iyo soomaaliya maadaama labada dowladood xiriirsho muddo bilooyin ee hakadka jari dhinaca kalena qaar kumada shacabka ku nool magaalada muqdisho weliba aragti ku dhiibidana khilaafka xilunga ha dhex galay villa soomaaliya iyo xukuumadda welibana farmiindirana lamaada dhina marka in la heshiiyo ayaan ku baaqi lahaa in la heshiiyo waddanka ummadda soomaaliyeed shicibka masaakiinta ah khilaaf uma baahna waxay u baahan tahay doorasho doorasho nabadgelyo caafimaad walaaltinimo bal madaxtooyada qaylada inaad ka soo yeerta raallina kama nihin waxaan rabnaa in laisku tanaasulo la heshiiyo laisku soo dhodhowaado aniga ahaan haddaa ra'yigayga ka dhigto khilaafka u dhexeeyo haddayba jirtaba inuu khilaaf ka dhexeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha federaalka yacni waxay abuuri kartaa qalqal siyaasadeed waxay macnii caqabad ku noqon kartaa doorashooyinka dalka ka dhici doona ee haddaba socda xildhibaanada sanatariyada lagu soo xulaayo laakiin anigu waxaa aaminsanaaba inuusan khilaaf saas hadda u weynayn uusan jirin laakiin haddii run ay tahay yani khilaafkaas qalqal siyaasadeed uu ku abuuri karaa dalka aniga ahaantayda fikir ahaantayda markaa maskaxtiiga ku fiiriyo uma arka khilaaf inay tahay oo madaxweynaha iyo wasaaruhu iskhilaafsan yihiin balse waxaan u arkaa siyaasad maxaa lahaa ii sheeg lagu lagu daboolaayo ama maxaa lahaa ii sheeg maalmahan maadaama wasaaraha leysto lahay dhinaca madaxweynaha u badan tahay ama garabka madaxweynaha tahay micnaha lagu eedeynayey in micnaha ay tahay siyaasad boor iska leexina laakiin ani uma arka khilaaf wasaaraha iyo madaxweynaha maanta ka dhexeeya oo dan u eh labo micnaha u dhexeeya labadooda inuu jiro haddaan maskaxfiiga ku fiiriyo waxay noola muuqataa in ay tahay arrin aanan ka sugaynin hadda oo aan ku jirno heer horumar iyo maxay ahday doorasho aan isku diyaarinayn aana diyaar u ahayn maanta in mas-uuliyiinta ay isfahmi waayaan laakiin waxaa fiican inay mar kasta ay ku dhammaato isfaham arrinkii iyo darteedna annaga soomaali haddii aan nahay iyo dhibaatadeena inaysan dhib weyn aysan ka imaan karin
khilaafka lamahad dhin iyo weliba ha bilowday kureed markii warqadda kubadda xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya da-say oo ku saabsan ay tii in xukuumaddan gala korna heshiisya caalami oo dalalka kale la galo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya oo sheegay intii wadan qorasho laha ka daawaco beesada cusub ee shilinka soomaaliga oo ka dambeeyay taa daawacoshi walay ka dambeeyay kun sagaal boqol sagaal iyo koodii kuliyad burburkii dalka
bankiga dhexe oo mashaariicda uu ka shaqaynayo oo istaraatiijiyad buu leeyahay uu hadal ku socdo oo u qoran istaraatiijiyadiisa halka ugu korayso waxaa kaga qoran in dalka lacagtiisii dib loo loo sameeyo oo kana mid a waa jawaabka bankiga dhexe bankiga dhexe waxaa wadannada adduunka ka jiro oo dhan u samaysteen waxyaabaha ay ka mid yihiin waxaa ka mid a inuu noqdo cidda keliya lacag samayn karta maamulan karta iyo shuruudo kaloo badan oo markaa ka farcamaya iyada dagaalanka sicir bararka iyo howlo badan oo aanan doonayn aan galo hadda xafladan ama ama munaasabadan aan joogo marka su-aashaadi iyadoo kooban wax weeye banka waxaa ka go-an inuu dalka lacagta soo celiyo goorma ayaa la samaynayaa waa su-aasha ugu badan la weydiiyo adiguna aan filayo halka uu su-aashaas u socotee hadda wakti kuma siin karo laakiin waxaan kaa ballan qaadayaa adiga iyo saxaafada saxaafadda inteeda kaleba markaanu hello xog dhamaystiran oo aan la wadaagi karno babliga ama bulshada inaad noqoto dadka ugu horeeya inaan ugu yeedhno oo u sheegno marka ma rabno inaan ka horracno laakiin waktiga aan u diyaar diyaar noqono maadaama ay tahay waxaan horreeyay istaraatiijiyadeeda muhiimada koowaad leh aan gacanta ku hayno waxaan rabnaa inaad noo safirtaan ilaa intaa xogaan idinla wadaagno oo qabliga ugu talagalay aanu dhammaystirayno
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor weliba xafiisiga ka qaabilay xubno ku dareerlamada guddi ee shalay guddiga hergelinta doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal haanise oo shalay booqasho ka saaday magaalada dhuusmareeb ee xarunta galmudug guddiga is hogaamiye guddoomiye maxamed xasan ciro weliba kula hadleen madaxweyne qoorqoor sila dardar geli lahay hanaanka doorasho xubnaha lamaada aqal ee baarlamaanka federaalka sidaan magacaabo lahay musharaxiinta aqalka sare madaxweynaha galmudug weli mashaamishaagna musharaxiinta xubnaha aqalka sare welibana dhowaan welibana marar badan la gudbi warqad codsi oo eh in musharaxiinta gudbi doorashada aqalka sare iyo weliba labaatan iyo sagaalkii bilyan labaatan iyo sagaalkun bili hore julaay si rasmiyan ka bilowtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeer gaarka maamulka jubbaland welibana ha kayeegday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay koonfur galbeed hanraabta gadaasa jaadka ee ku nool magaalada boosaaso weliba ha dhowaan in meelo laku saara shakhsiyaadkii hirinaaya jaadkii laku sheena jaray etoobiya
aniga waxaa la dhaha siraada sharguure qaadka isbeddelka ku yimid waxaa waaye qaad waxaa imaan jiray diyaarada qaad diyaaradeed bu imaan jiray niman baa hayn jiray nimanku gabdhaha qaasigada waa ku canaadi jireen lacag qaaliyay ka siin jireen gabdhuhu waa ku khasaari jireen isbeddelka ugu horreeya noo yimid alxamdulilahi rabbialcaalamiin niman kalea loo dhibay qaadka kuwii aan ahayn jiin kale ayaa qabsaday qaadkii jiinkii jiin fiican waaye gabdhihii waa la dhaqmeen dadweynihii waa naxariis bay u galeen waa soo dhoweeyeen si fiican bay ula macaamileen alxamdulilahi rabbialcaalamiin khayr allah siiya nimankaas maanu leenna nimankii hore hayn jiray daynta nala ku leeyay qaadka intay noo dhibaan oo markay gubto ama muxuu yahay waa nooga carari jireen ama guryahooda intay galaan odhan jireen yaa naloo soo dayni mursal boqorka da'da yarna allaha u guuleeyo wax khayr qaba allaha siiyo gabdhihii buu la macaamilay dadweynihii buu ka qosliyey majintii labiyo tobanka loogu dhiibi jiray laba dollar buu ugu dhiibay isbeddel fiican baa dhacay oo dhanka qiimaha ah gabdhihiina qaadkuma go'o laba dollar hadduu ku baaro hal dollar iyo laba dollar bay gadaan waxba laguma yeesho kuwii horena ma jirta sideed doolar bay gednaan jirnay laba doolar baan gedi jirnay maxaan khasaaranna kaalay nala saayir haddaan dhahno ciidad baa nala ku dalban jiray jiriyo guriga u farfadhida bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la dhahaa saare axmed xirsi xisbigii dambe iyo xisbigii hore haddaad wax iga weydiisay aragtidayda xisbiga dambe ayaan ku qanacsanahay aan kuna faraxsanahay xisbigii hore xisbigeena xilxilay xabsina geliye jeelna geliyena deymeeye ayuu ahaa ilaahayna waxaan ka baryaa dadkii hore inuuna qaadka nagaga celinin saasaan ku rajo weynaa qiimihii hore iyo qiimahan qiimahan baa fiican shacabku magaa- waddanka taklimiyaa lacagina masal waddanku wuu lacag laayahay qiimahan waa qiimo iska jaban ha ahaatee haddana ummaddu iska wixii wax haystaa nagaga iibsadaan ninkii sagaal doolar dhahayay ninkii afar doolar dhahayana wax badan baa u dhexeeya
faadumo cabdibilaa faadumo cabdibilaa aad baa isbedelkiisu u fiican yahay hadeer macaash macaa saaran weeye daqaymadihii go'ayana ma jiraan dadkii hore ayaanaba ku celin saana noo maca qaadka hadda meel qabow joogaa ma garatay weligii inuu meeshaa jooga baan hadda jeclaan lahay ma garatay
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdilaahi dani waliba ha saaray liiska musharaxiintan tartamaha sutumi iyo kooka kursiya ee aqalka sare ee puntland matalaasa liiska waliba laku saaray liiskii uu hasaaray siciid cabdilaahi dani waliba badan sho-in haano ku cusub aqalka sare walibana markaasi laha ka daray ilaa musharaxiin kale oo hogaanka aqalka sarhay xubnaha la kuraabi liiska musharaxiinta waliba kuma dee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke saaslimada weliba liiska laha ka daray madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole iyo farxaan cali xuseen magacyada musharaxiinta uuse hasaari madaxweynaha waya waliba shalayna cabdiraxmaan maxamed maxmuud faroole waliba la tartamo doone maxamed cismaan colaad maxamed cab maxamed cali yuusuf gaab waliba la tartamo doone kowsar cabdilaahi xirsi maxamed cabdi cismaan mijino iyo maxamed geedi maxmuud ee tartamo doonaan cabdilaahi cali xirsi timcade iyo cabdilaahi maxamed xaashi nuur ee tartamo doonaan cabdisamed yuusuf cabdisamed yuusuf maxamed abwaan iyo ismaaciil mire muumin ee tartamo doonaan daahir ayaanle saciid iyo maxamed cumar maxamuud farxaan cali xuseen iyo hodan isaaq maxamed saynab ismaaciil maxamed iyo aamina jaamac ibraahim cabdiqani geele maxamed iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf ee tartamo doonaan samiira maxamuud xaaji cadow iyo naciime axmed bakar sareeda maxamed xasan iyo fartuun yuusuf jaamac ee ka tartamo doonaan kursigaas ilaa afar kumada golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka bari iyo liiskaas ha kumuuqudi sado kumada kuraasta aqalka sare ee puntland waliba lonqoonday hanraab intii oo ka tartamaan waan musharaxiin ku nagadaan doctor cali maow aweys iyo dadka soomaaliyeed walibaan kabaaqa intay oo qaadaan talaalka covid nineteen xillo dalka aan ka amudan ilaa saddex qof oo shalay wasaaradda caafimaadka soomaaliya la wadaagay dadka soomaaliyeed hadda soomaaliya oo joogaa soomaaliya shali keliya toddobaatan iyo toddoba qof baa laga helay muqdisho keliya ayaa afartan iyo saddex maraysay marka cudurkan wax la yaraysan kara ma aha cudurkan wuxuu u baahan yahay ka hortag ka hortagaas oo ah bahalkaas maaskarkaad afka laga xirto gacnahaaga ood iska dhaqdo markasta aad dhaqanayso bulshada faraha badan ee mataqaana meel badan isugu imaanaysa aad ka dheeraato allabariga iyo arooska iyo haddii aad ka iska ilaaliso qafin dhisaya ma qufacaya haddaad aragtana ka dheeraato intaas horta ka hortagiisa ugu wanaagsan haddaad intaas samayso ammaan baad ka helaysaa waa ka badbaa- badbaadaysaa ilaahay ha badbaadiya ummadda soomaaliyeed marka waxaan leeyahay covid 19 waa dilaa oo dhibaato fara badan buu ku hayaa adduunka oo dhan soomaaliya hadda waa hadduu bilow yahay wuu soo laba kacleeyey oo laakiin sidii markii sanadkii hore oo kale ayuu dad u layn doonaa u dhammayn doonaa laakiin haddayna maqlin dee qof aan maqlayn dee waa la maqal siinayaae laakiin cudurkaas hadduu ku taabto ayaad fahmaysaa ama hadduu qof ehelkaaga hadduu kaa dhinto marka cudurka 19 waagii hore waxaa la dhihi jiray wuxuu u daran yahay keliya dadka dhiikarka qaba kuwa sokorta qaba kuwa sababka laga hayo kuwa wadnaha laga hayo kuwa keliyaha laga dhaqo naagaha uurka leh iyo cudurada lafaha ku dhace rheumatismka la leeyahay dadka qaba laakiin hadda dadkii yaryaraa ayuu usoo tashaday cudurkan delta virus baa layidhahda kii hore alf u ahaa marka cabdiraxiimow waxaa hadda soo baxayba mid kaloo la yidhaahdo lamda oo runtii dhibaato fara badan ku hayo south america weliba meel la yidhaahdo peru south america ku saaqaya marka cuduradan mar buu imaan doonaa meelahan marka hadda waxaa la ogaaday weliba covid 19 delta in xataa kuwii talaalka la siiyey uu dili karo oo ku dhici karo uu ku dili karo marka hadda waxaa leeyahay war balbaalkan oo loo maar la-yahay adduunka hadda laga ogaanayo marba marka xigta cilmi dheera laga helayo laakiin waxay leeyihiin xataa dadkii la tilaalay oo aniga aan ka mid ahay laba tilaal qaatay ayaaba dhibaato fa- fara badan u imaan kartaba
meelo warkaasi dhegaystayaal siinku kuyahay raabnimaadan waliba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka madaxweynaha tanzania weliba ee sheegtay inti jaran dad shako badan ku qabi intii aynan qalanayn xilka hogaamineed markiinka horeyti oo madaxweyne kunagata dalkaasay kuriyeed shakhsiyaad badan iyaa ndiidi in xilkaasay yeelan magacaaba bilimaj hababilaameyton oo lixdii kow sano jare xilkaasay la dhaariye kureed markii meela meelo ku bahi kureed markii meelo kureed markii us amooday madaxweynihii dalkaas hogaamiyay muddo hadda waliba waa bilaameyd keliya oo madaxweyne ku ah dal africa kiala madulow kuraab etoobiya oo madaxweyne ku ah bilaam laakiin eh xubin sharafeed xillo qaar kumada shaqaalaha dowladda waliba ere jiraan manqalanta bilaameyton in hogaan kunagata waddankaana laakiin hadda aqbalan yeertay bilaamay taas samiya mrs samiya oo ay bilaamay oo haytay madaxweyne ku-xigeenka waddankaas iyo waliba laka iyo waliba iyo ka taliya haytay in diiradda iyo saarta hergelyooka qorshooyinka horumarineed iyo muhiimadsiyooka baahiyaha gaarka oo qaban dadka ku nool wadanshe waliba intaasay ka dartay in iyo jaran caqabad badan oo ku wajahay dhinaga iyo magaalka qaar qaar ahaan shakhsiyaad badan oo wili dhaliilahaya hamaamulshe dowladaha liberiya iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo tusaalahan qaadata inti ka jaran haween hogaamiyaa leh madaxweynaha saamiya iyo weliba bedelaasa john mugafuli oo waddankaas muddo xukumaay waana wadna xanuun amuudi mugafuli weliba laka eeday ugaarsashada iyo cunaqabatayowka shakhsiyaad caange oo waddanshii ku noolay in booskaas laka bedela weliba lan aragay bilaameyta keliya karti leh waana hogaamiye korta waddankaas balse hirowka balse weliba dhowaan la hiray hogaamiye mucaarad oo laka magacaabo freedom welibana markaas dadka qaar markii hogaamiyahaasay la hiriyo ka tilmaamena bilaameytaas intii halabati seefti madaxweynihii ku horeeyey xilkaas mugafuli laakiin weliba ay sheegday in shaksi kasta oo dambeyn jaysada waddan shalay qaabo doon waana la miday muwaadiniinta kale caadiga sidii hadalkan dhigtay maleeshiyaadka kooxda taalibaan weliba oo sheegana inti yoolu waregan gacan ku-haynta magaalo laka magacaabo ibag ee caasimadda gobolka samangan islamarkaana iyo fasaxan maxaabiis badan oo ka hirinaytay xabsiga dhexe ee magaaladaas afhayeenka kooxda taalibaan zabullaahi mujaahid iyo qoraal kooban weliba uu saadhikay bartis twitterka welibana ka xaqiijiya in gacan ku-haynta degmada ibag ee bartamaha gobolka samangan iyo la wareegeen telefishin laka magacaabo talon hughes weliba uu saaxigiday lama xildhibaan oo ku tirsan baarlamaanka gobolkaas in taalibaan gacan ku-haynta magaaladaas iyo gacanta ka hayan saaslimadii oo faru jeg magaaladii ciidamada ammaanka dowladdaas kureedna oo waliska caabin aan kulkulna kooxda taalibaan oo gacan ka-hoynta magaaladaas rasmiga in la wareegtay warkii dhegaystayaal isan kula dareertan raadiyo baydhaban taninkeegya intan uu kulmaan warkunkan lamada ammaanaallah qofki alaala qofki warkaana dhaafin weliba reedanka dhegaysado korana barta internetkanu kalena raadiyo baydhaba dodneed kama hasansan dhegaysado warkaana